أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta xildhibaan ka tirsan dawaaqiidda riddada ka hor istaagtay inay raacdo diyaarad ka duulaysay eelaboorka magaalada muqdisho kuna sii jeeday magaalada baydhabo ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxun leh ee wilaayada bokool maxkamadda wilaayada baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buulafulay ee wilaayada baay
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo immikan isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano ceelshaale oo ku dhow xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu nolosha kusoo qabteen hal askari oo murtad ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi kusoo qanimaysteen laba gaari oo kale ah iska roge iyo gaare nooca raaxada oo ay wateen maleeshiyaadka la beegsaday waxayna sidoo kale mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen qori akay afartan iyo toddobo iyo qori bkm ah shabeellada hoose mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada namber lixdan iyo buufow qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari tow ah waxaana sidoo kale halaagsamay askartii kufaarta ee la socday gaarigaasi sidoo kale shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa booliiska riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan dabanow banaadir howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybta qudaarta ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari murtad ah waxayna ka furteen biskoolad uu ku hubaysnaa baay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid howlgalladaani waxay qayb ka noqonayaan weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirarka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta xildhibaan ka tirsan dawaaqiidda riddada ka hor istaagtay inay raacdo diyaarad ka duulaysay eelaboorka magaalada muqdisho kuna sii jeeday magaalada baydhabo marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u bilowday inay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho ka celiso siyaasiyiin iyo xildhibaano murtadiin ah oo ku jeeday dhanka magaalada baydhaba ee xarunta u ah maamulka ashaadoola dirirka ah ee la magacbaxay koonfur galbeed xildhibaano sareedo maxamed cabdalla oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada ayaa maanta sheegtay in laga hor istaagay inay ka duusho garoonka muqdisho waxayna sheegtay in laga reebay diyaarada ay ku tegi lahayd magaalada baydhabo oo ah halka laga soo doortay maantan ana deegan doorashadeeda u socdo ayaa garoonka diyaaradaha diyaaradan mataqaana raacay liiga reebay maandeed waxaa hal dhahay sar airline halii dhahay taliyaha kuwacay taliyaha maxaa waayaan dhahay taliyaha kuwacay inta liilaayo liijijiiday cunuga hataa aan la bisqabina wuxuu yahay aan garan waayba ay ku tegay oo tikidkeyga igala cararay intaan tikidka kasoo dhiganayo maxaa aheed lahaaba diyaaradda wari albaabka u xir hir waree diyaaradaal dhahay ninkiina indhaha loo guduudiyey diyaaradda albaabada la ii xirta waa baxan si xishmad darre eh oo akhlaaq xumo eh ayaa garoonka laygula dhaqmay nin buliisa ii imaaday wixii ku celiyey waa ogaanaynaa gudaha soo galo way dhahay gudaha ma gelin banaanka erboortan taaganaya ilaahay haddana qof ii imaaday male oo sababtaasa lagu reebay ii dhahay gardatara caddaana liigu reebay aniga sharci dejina ahay cid igu celin kartana ma laha soomaaliya waxaa ogaanaysaa inuu soo fad saaray burbur wixii aan soo dhoodhoweyna labaatanka sano inay burbureen ogow aniga fasaxna waa soo qaatay guddoomiye baarlamaanka wuu ogyahay inaan safraayay agtiisa uu iga dhahay qof garoonku dadku celinaayo malaha warqadayda fasaxna waa wataa one weekan bay dhaba gaari lahaa aniga deegan doorashadayda u socda arrintan ayaa daba socota kadib markii la sheegay in madaxda riddada ay garoonka muqdisho geeyeen dhiis ay ku qoran yihiin magacyada xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano murtadiin ahaa kuwaasoo qorshaha ahaa in lagu hor istaago inay u safraan dhanka magaalada baydhaba waxay sidoo kale tan imaanaysaa xilli xiisada u dhexaysa maamulada muqdisho iyo baydhabo ee faraha ka sii baxday saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii safaarada maraykanka ee magaalada muqdisho ay qaabishay mucaaradka maamulka koonfur galbeed xubnaha ay qaabishay safaaradda dowladda saldhiibyada maraykanka ee muqdisho ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ay kooxda riddada u diyaarinayso inay qabtaan hoggaanka maamulkaasi si ay meesha uga saaraan lafta gareen oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo mahadsanid marwaan ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada bokool muslimuuna muslimuuna muslimuun xaytu kaana alxaqu waalcadlu nakuun
waxa uu ahaa bandhig si weyn u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha islamarkaana ay sameeyeen ardayda wax ka barata madarasada alqamar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool kadib munaasabad ka dhacday bartamaha magaalada buurdhuxunle munaasabada oo ay kasoo qaybgaleen culimo salaadiin waalidiin iyo boqolaal isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ayay ardaydu kusoo bandhigeen culuum kala duwan oo maadi iyo sharci isugu jira waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ayaana si weyn ugu riyaaqay بعد الحمد نشكر الله تعالى على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان والجهاد ونشكر أيضا مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين الذي يبذل جهوده في أقصى غاياته لنرتقي إلى مستوى الأعلى من التعليم ما الأمراض التي يمكن أن تصاب الأذن؟
يمكن أن تصاب الأذن أسباب الأمراض منها ثقب طبلة الأذن الذي ينتج من تنظيف الأذن بواسطة آلة حادة كيف تحافظ على سلامة الأذن؟
نحافظ على سلامة الأذن بأشياء عديدة منها تنظيف الأذنين من أوساخ من منديل نظيف غير ملوث عدم تنظيف الأذن بإدخال طرف حاد فيها كالدبوس والقلم بسات برمبرو بابل بسكيل بال بسل بامبرمو بوت بعر بوفين بكيل باستو بريس بتاتو برنو بكيلة بندق ترك تبلو تفاح سكة تاكسي تلفون تلاو تونجي تلفشن تلمان تمير ترين تندو ترموز تماندو تون جير malaaqmayow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada buurdhuxunle ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarasho ee ay ku tallaabsatay madarasada isagoona ku dhiirigeliyey macalimiinta iyo ardayda inay sii labalaabaan dadaalkooda anoo ka hadalaw afkinu qabada reer bokool khaasatan reer adam jazakumullahu khayran alena ee arun eed inka faraxsagna eedna nin faraxad geliidi eed iyo eedna manaha bulshadii qiiman lahaati ya geeki antu ku dareemo hayna walaalaha bandhaki kulli ergaaseen ee dadaalkaasna jazakumullahu khayran alena ee waliin baahnaayu manaha anil hasaar gobolka anil ha ku saar masan hayna ee degmada la ha ku saar taas may buwaha wal eed iyo eed غير إد أنشاناسو ما يبالي دير دارمي معلمين أولا إلهي كتاب جدد برو هايتان صبر بدن أني سن موجودان ما يبالي أنا أني سن دابر أديك دان سهتم دابر أديك دان كصبر تان معلمين تتاسا لها أردي ديو نفتر شو أنا جهد ديبيا إذا أدي قولي والبدن أنا لغن سدو هاي لا دور لام قال كشال هرماري ورباين تال كشال هرماري مالن كاستماي ديغا سي إذا ميل هبلي أردي قران كدماي تتحفيد ميل هبلي لها كبان دكو هاي ugu dambeyn waalidiinta ayaa dhankooda si weyn kaga mahad celiyey mujaahidiinta iyo macalimiintii usoo dhabar adeegay in ubadkooda heerkan ay soo gaaraan may mahadiyaane walaalo maanta ilaahay subxaana wa tacaala manhajii niinka gurmudeenno ardayda oo isan argaasano maanta aqoontiyo fasal koowaad laku bilaawo ilaa liixaad bandhikaayen walaay maalimiintii baren ha bandhikaay walaalihii juhdigaas hege maaliyad ahaan oo laku warqaba eh hege walbarashadiyo langhagarbaha eh juhdigaas geliyeen walaalaha harakada shabaab almujaahidiin kama hasanyin dhammaantiyo buuruhunle maanta walaalaha ka bandhikay ardayda eedi eeda lanka ta'athuri diinkii ilaahay iyo walila fahamsiiyey oo kheyr ah oo wanaag ah oyoo maanta ha bandhigeen eediyeeda aragday yaa anjeelani anka faraxani haddii waalidiin ana madarasada alqamar oo ay wax ka bartaan boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa haatan laga dareemaya horumar waxbarasho oo aad u ballaaran kaas oo bacdallaahi ku yimid in la helay manhaj saafi ah oo ku salaysan diinta islaamka ugu dambayntii maxkamadda wilaayada bae ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buulafulay ee wilaayada baay abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
halkan waa fagaaro ku yaala degmada buulafullaay gelinkii dambe ay shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiin ah oo isugu jiray rag dumar caruur iyo waayeelo kuwaas oo u soo daawasho tegay xad ka mid a xuduudda alleh goobta xadka uu ka dhacayay aad ayaa ammaankeeda loo adkeeyey waxaana la arkayay ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee baay iyo ciidamo kale oo gaar ah oo goobta ku sugnaa kuwaasoo ammaanka sugayay dhanka kalena ilaalinaya nidaamka iyo kala dambeynta xadkan oo ahaa xaduridda waxaa lagu fuliyey laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ciidamada towxiidka ee wilaayada islaamiga ee baay ay gacanta kusoo dhigeen iyagoo si dhuumaalaysiya ugu socday magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mid a askartan waxaa lagu magacaabi jiray xasan guduud ow isaaq waxa uu ahaa soddon iyo kow jir ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan maamulka riddada ee koonfur galbeed waxa uu ka tirsanaa muddo toban sano ah isagoona kasoo howlgalay deegaanka goofguduud buurey iyo degmada diinsoor oo ka wada tirsan wilaayada baay askariga labaad waxaa lagu magacaabi jiray aadan kaalmow ibraahim waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan waxa loogu yeera federaalka waxa uu kasoo howlgalay wilaayada galgaduud muddo sanad iyo dhowr bilood ah ayuuna la shaqeynaya maleeshiyaadka murtadiinta isagana ciidanka mujaahidiinta ayaa soo qabtay isagoo si dhuumaalaysi ah muqdisho ugu socdo ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka murtadiintan lagu laayay buulafullaay xukun kow falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil haduriddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنتني كوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمعرق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا كسكنا ذي قرال كودا وبالله توفيق haddana xukunkii waa la fulin karaa maaha markii ugu horreysay ee fagaarahan lagu toogto maleeshiyaad murtadiinna waxaana fagaarahan uu ku caanbaxay in madaxa looga jaro jawaasiista iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee gacanta lagu dhigo iyaga oo nool kuwaasoo madaxa looga jaro fagaarahan mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu